asalaamu calaykum waa idin salaama dhegeystayaal waa aniga amiira cadaawe iyo barnaamijkeena beauty and wellness talk um, and sidan uh, ma aragtay qeybta kale uga dhegeysateen englishka And, um, maanta waxaan joogaa abubakar sadiiq masaajidka oo ma aragtay aan ku sameyneyno covid um, testing hay-adda aan aan ka shaqeeyo beerwell ayaa ka mid ah dadkii soo qabaqaabiyey oo ma aragtay siriga lasoo qabaqaabiyay muddo afar bilood ah ayaan kala shaqeyneyna siriga city of minneapolis waaxda caafimaadka in ma aragtay la keeno testing ma aragtay wax la dhaho community testing oo baaritaankii covid communityga la dhex keeno si communitygeena ma aragtay looga yareeyo faafitaanka covid ku faafayo sidaad ogtihiin covid aada ayuu communitygeena u ma aragtay u saameeyey dad badan ayaa xanuunsan dad badan ayaa isbitaalada ku jiro dad badan ayuu aada u saameeyey qoysas badan marka baaritaanka ama qofka laga baarayo inuu covid qabay in kale waxay ka mid tahay sidii communityga dhibkaaneetun looga yareen lahay sidii ma aragtay faafidiisa loo yareen lahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay in dadka ay kasoo qeyb qaataan testingkaneetun maanta waxay bilaabatay labada iyo labada duhurnimo ilaa iyo shanta galabnimo ayay soconeysaa maanta ay tahay sabti sagaal iyo tobanka bisha sebtember iyo isbuuca dambe sabtiga labaatan iyo lixda bisha laba iyo tobanka ilaa iyo shanta galabnimo ayay iyadana maaragtay maalinta labaad oo la sameynayo ay tahay marka dadka aada ayay muhiim u tahay in ay kasoo qeyb qaataan qof kasta ayaa imaan karo testingka mari karo qasab ma ahan in aad jiran tahay keliya sidaad ogtihiin covid dadka qaarkood ayakoo xanuunsaneen oo xanuun isku arkeen ayay faafin karaan marka aad in ma aragtay dadka ay uga qeyb qaataan waayo tan muhiimka ay u tahay testingka sidaan hadda ka hadlay in communityga laga yareeyo faafidii ma aragtay covid communitygeena keliya ma ahan xataa bulsho ahaantii maxaa yeelay arintan oo testingka qofka keliya shaqsiga way ka weyn tahay shaqsigii way caawineysaa oo qofkii inuu jiran yahay in kale ayay caawineysaa si uu qofkii isla markii uu u helo maaragta daryeelkii caafimaadka tan kale waxay ka caawineysaa qofkii dadkii la deganaya faamilkii si aysan u xanuunsanin si ay ma aragtay ee iika xataa iskaga ilaaliyaan covid oo prevention ay u sameeyaan marka aad ay muhiim u tahay tan kale ay muhiim u tahay waxaa waaye faafidii uu ku faafayay dadkii in la yareeyo ma ahan dadka inta xataa globally you know sidoo ugu contribute gareynaa this pandemic in ma aragtay la joojiyo so marka dadka waxaan rabaa inaan fahansiiyo testingka waa wax qofka shaqsiga xataa ka weyn diinteena xataa weyna fareysaa you know like waxa muhiimka ah oo dhibka u keenayo dadka bini aadankii in laga qayb qaato xalkiisi sida loo yaray so marka ogo xalkiisa aad ka qayb qaadanaysid waxay ka mid tahay testingka aad imaanaysid oo ma aragtay baaritaankaas aad ka qayb qaadanaysid in lagu baaro so aada ayay muhiim u tahay dadka in ay imaadaan looma baahno qofka inuu kaar caafimaad haysto haddaa kaar caafimaad haystid haddii kale waa imaan kartaa qof kaar caafimaad ku weydiinayo ma jirto waa wax lacag la-aan ah waaye qofka wuu imaanayaa hadda maanta meeshaan aan joogo dad badan ayaa imaada gaarigooda ayay ku jiraan gaarigooda ayakoo ku jira unbaa ma aragtay la baaraya waxayna qaadanaysaa muddo laba daqiiqo ka yar wax oo xataa waqti badan uu qaadanayo ma ahan qofkii la baarayo tan kale aan raba inaan ka hadlo testingka si u dhacay si u dhacaysa qofka markuu imaado hadeertaan uu drive through-ga soo maro waa la weydiinaa testingka iruu rabay in kale meel magaciisu qofka qoraya and then drive garey ayaa la dhahayaa meesha teendhaduu tagayaa qofkii sanka ayaa ma aragtay dhacaan maaragtay laga soo qaadaa si loo baaro marka taas ayaa rabaa inaan wax yar ka hadlo dad badan oo soomaali ah ayaa oo researchkeena cilmi baaristeena ka qayb qaatay ayaa waxay dhaheen covid testingka aad ayuu u xanuun badan tahay so taas ayaa rabaa inaan ka hadlo wax xanuun ee ma aragtay uu testinka ee leedahay ma jirto laakiin qofka bini aadanka jirkiisa wuxuusan u baranin markii lagu taabanayo oo maaragta qofkii maaragta qori yar looga soo qaadayo dhacaansankii wuxuu dareemayaa wixii wax oo maaragta jirkiisa aan ka mid ahayn in lagu taabanayo an waa waxaaseetun waa waa human nature waa wax caadi ah laakiin wax oo ma aragtay ma ahan xanuun ah laakiin qofka waxaa laga yaaba markii in uu uu dhaho oo maxay tahay waxaan lagu taabanaya camal laakiin wax ma aragta qofkii xanuun ah oo dhib keenayo ma jirto anigan hadda idinla hadlayo covid test waa maray alxamdulilah negative a ahay and ma aragtay sanka ayaa layga baaray wax ma aragtay aan xanuun dareemay ma jirto wax ka yar hal daqiiqo ayaana igu qaadatay in layga sameeyo so marka maanta aniga inta kuma marin meel kalean kusoo maray so that's why aan u ogahay resultkeyga isla markii laakiin inta xataa maanta qofka hadduu imaado uu maro ama isbuuca dambe ilaa iyo labaatan iyo afar saac ilaa iyo afartan iyo laba saac gudahooda qofkii wuu ku ogaan karaa natiijadii ma aragtay baaritaankii oo covid uu maray so marka aad ayay muhiim u tahay dadka in ay ka qayb qaataan in ma aragta community ahaan aan ma aragtay aan value gareyno caafimaadkeena community ahaan sidii aan u dhisi lahayn maxaa yeelay haddeertaaneetun covid saameyn weyn ayuu keena saameyntaaseytun covid unbaa banaanka usoo dhiga ma ahane communitygeena dad oo walba ma aanay ahayn xagga caafimaadka ku dadaalo oo ma aragtay prevention sameeyo ka hortag sameeyo oo ma aragtay caafimaadka aada uga warqabo so marka i think hadda haddii aan wax ka baranay covid waa in aan ka barano in daryaalka caafimaadka uu muhiim yahay intii aadan xanuunsanin you know preventionka ka hortaga in uu muhiim yahay inta aadan xanuunsanin inta jiro dhan ay ku qabanin in aad ma aragta ka fikirtid caafimaadkaada jackabkaada samaysid la socotid caafimaadkaada and covid ka hortagiisa ee tahay physical distance qofkii ma aragta dadkii in ma aragtay six feet camal aad kala fogtihiin lix tilaabo aad kala fogtihiin han washinka aa ku dadaashiin oo han hygin like gacmihii oo si fiican loo dhaqaayo ilaa iyo labaatan second gacmihii si fiican loo dhaqaayo uu maaragtay qofkii markasta gacantiisa clean uu yahay qofkii haddii u dhoweenna ma aragtay biyo inuu qofka isticmaalo hand sanitizer oo ah adiga sixty percent to like ninety nine percent alcohol based hand sanitizer so marka badanaa qofki inuu iska dhaqo uu saabuun iyo biyo ku dhaqo ayaa aada muhiim u ah si uu qofkii gacmihiisa nadiif ay u noqdaan iyo lixdaas tilaabo oo ma aragtay dadka laga fogaana iyo face mask aad aad aad ayuu face maska muhiim u yahay qofki inuu ma aragta sankii iyo afkii daboosho maxaa yeelay covid dadka ma aragta its easy qofkii haddii aa u dhowdahay ama hindhistid ama aa qufacdid in uu ma aragtay qofka haddii in maaragta ka yar lix tilaabo uu ku jiro in ma aragtay dropletskii ama wixii kaa faniinay in ma aragtay uu maaragta uu qofkii uga dhici karo wejiga soo marka si aad uga qayb qaadatid preventionka covid spreadka covid loo yareeyo xero face mask gacmahaada dhaqo nadaafadeeba ka mid tahayba gacmaha inuu qofka markasta dhaqdo iyo dadka lix tilaabo ka fogaanshadeeda hadda inow communitygeena i think waxaan u maleynaa in ma aragta normal lagu noqday but it's a new normal weli covid wuu jiraa and uh, dadkii wuu saameynoyaa so i know dadka baadi haddii aadaan aroos aadaan just wear your face mask and get tested haddii aa ogtahay inaa baadi aaday ama weddin aaday ka qayb qaado baaritaankaneed covid maxaa yeele ma ogid qof xanuunsan inuu joogay ma aragtay arooska ama baadhiga ama adiga xataa aa karyar ahayd ma ogaan kartid soo marka i think dadka aad ayay muhiim u tahay in ay ka qayb qaataan haddii oo ma aragtay abubakar sadiiq testinka oo ma aragtay city of minneapolis health department ee sameynaya ay ka qayb qaadan karin sabtigaalka sabtiga dambe jamaco kastana waxaan ku sameynaa brian call center ayaan ku sameynaa testing jamaco kasto oo joogta waaye taas waxay waxa- waxay bilaabataa kooda duhurnimo ilaa iyo afarta galabnimo soo aad ayay muhiim u tahay in ma aragtay en, taasna aad ka qayb qaadataan cedar riverside waaye brian call and um, en, tan kalene waxaa waaye maanta ilaa iyo shanta waa imaan kartiin and then um, iyo en, sabtiga eh, dambe en, labaatan iyo lixda sebtembar aad ka qayb qaadan kartaan inta u dhexeysa laba iyo tobanka ilaa iyo shanta een, galabnimo soo marka aad ayay muhiim u tahay in testinka laga qayb qaato Eh, sababaha ay muhiimka u tahayna waan ka hadla waan kusoo celinayaa waxay muhiim u tahay in aad yareys in adiga is ogaatid in ma aragtay aad xanuunsan tahay in kale iyo daryeel caafimaad fiican sidaad u heli lahayd sidaad u badbaadin lahayd dadka kula degan sidaad u badbaadin lahayd dadka aad la shaqaysid sidaad u badbaadin lahayd dadka deriskaada ah dadka saaxiibadaada ehelkaada iyo bulsho ahaantaba sidaad uga yareen lahayd em, faafitaankii covid 19 so marka en, please ka qayb qaata en, caafimaadka preventionka ka hortaga covid iyo any en, jiro ka hortag in lagu dadaalo waaye hay-adda en, ma aragtay aan rangareeyo beautywell en, waxaan ka shaqeynaa ma aragtay en, en, en, waxaan address gareynaa en, ma aragtay combating and skin lighting practices colorism and sidaan u improve garan lahayn caafimaadkii bulshada so marka and, and, and, so aad ayay muhiim u tahay bulshadeena in ay noqoto bulsho caafimaad leh oo ma aragtay societyga si fiican en- en bulshada aan la degannahay si fiican aan uga qayb qaadan karno aan ma aragtane aan aan- aan aan ku dadaalno sidii aan si fiican uga qayb qaadan lahayn marka en, aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal and um, waxaan rabaa in aan xasuusiyo haddii aad information rabtiin ama waxa aad rabtiin inaad ku ogaatiin serviceska aan sameyno ama testingka eh, waxaa naga soo xiriiri kartiin beautywell at beautywell facebookeena instagram twitter iyo iyo een, waxaa nalaga soo xiriiri kartiin snapchat xataa waan ku leenahay iyo linkedin waan ku leenahay een, um, beautywell page message aan noo soo diri kartaan ama taleefankeena xafiiskaa soo wici kartaan oo ah 612 een, waxaa waaye 612 so marka aad iyo aad een, een, waxaan ku dhiirin gelin lahay in ay ay ma aragtay informationska ay ay helaan ay raadsadaan ay nala soo xiriirtaan haddii aad su-aalo qabtaan mahadsanid